waxaan rabaa haddii ilaahay idmo inaan dhowr arrimood oo xaqiiqiyan ah jirta inaan kala hadlo oo u mariyo meediya ugu horreyn waa hoga tusaalayn waxaan halkan ka hoga tusaaleynayaa ummadda soomaaliyeed kadib markii ay dhacday dawladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waxaa muuqday rajo ah in ummaddii soomaaliya ay ka raysanayso maamulkii milatariga ahaa ee muddada faraha badan soo xukumayay soomaaliya iyaday saa tahay nasiib darro ma aysan dhicin ummaddo inkastoo ummaddu hamuun u qabtay isbeddel misena lagagama raysan waxaana hareer maray garabkii hubaysanaa ee ka saaray dawladda dhexe caasimadda dalka waxaana kalistay siyaasiyan garabkaasi ma lahayn siyaasad iyo qorshe ku kooban in uu dawladda rido balse qorshahoodu waa ka duwanaa sida muuqata soomaaliduna waxay tidhaahdaa shay walba waxaa ku jira baa dhididkiisu ka soo baxa waxaa jirnimo loo geystay mujtamac ka mid ah dadka soomaaliya waa la dhacay waa la dilay waa la barakiciyey hantidoodiina waa lala haday haddii soomaaliya kala yaacday bacdalshidda watacab soomaaliya meelo badan bay kala degtay jirnimadaasna waxaa laga tirsaday garab ka mid ah garabyadii hubaysnaa ee ka saaray dawladdii dhexe dalka waxaa dhacday in loo baahday soomaaliya in dib laysugu keeno lana raadiyo mustawo ay ku wada hadli kardho oo isugu imaan karto mahadi ha ka gaadhee waxay ka dhalatay siyaasiyiin iyo waxgarad isirkii dhibta loo geystay u badnaa inay soomaaliya raadiyaan waxaa dhacday in madallo fara badan laysugu yimi dawladana magac ahaan macnaha la yegleelo maamullo kala duwan oo magacyo badan loo kala baxay mahadi ha ka gaadho ilaahay ugu dambeyn waxaa la dhisay dawladdii ku-meelgaarka ahayd ee lagu dhisay imbigaati waxaana madax looga dhigay cabdullaahi yuusuf kabacdina haddii arrinkaasi halkaa joogay waxaa yimi madmadow cabdullaahi yuusuf waxaa markii horeba loolankiisu ahaa haddii aan anigu soomaaliya xasilin iyo degenaansho ku simi waayo anigoo raalliya ayaa ka tegayaa kursiga ballankiina waa fuliyey waxaa la doortay oo waxaa la kabacdi la sameeyey gogol waxaana gogoshaa fidisay puntland puntland waxay gelisay juhdi mar labaad iyo mar saddexaad bay ku dadaashay sidii soomaaliya wax ugu qabsoomi lahaa puntland waxay hurtay dhaqaale waxay hurtay hanti waxay meel iska dhigtay in ay wax kastoo khilaaf soomaaliya soo dhexgelin kara oo laysugu yimaado khilaaf dhalin karo inay puntland iyadu tanaasulaad ka timaado waxaa la sameeyey gogoshii magacyada yeelatay garow one garow two kabacdina waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo habkii looga bixi lahaa ku-meelgaar ku-meelgaar waa laga baxay waxaana la igmaday dawlad jiritaankeedu ahayd afar sano xukuumadda hadda jirta ah waxaana loo diray oo lagu ballamay in labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya la gaadsiiyo doorasho hal cod iyo qofa balse waxaa ka horreeyey shaqooyin iyo waajibaad loo diray dawladda xukunka haysa oo madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud dayac iyo dan uga muuqan weyday la-adligeed baa hawlihii loo diray iyo barnaamijyadii la rabay in la qabto xilligaa ka hor waxaa qaban waayey dawladda kabacdina waxaa dhacday in la yidhaahdo mar labaad ama mar saddexaad ha loo tago soomaaliya afkaartoodana ha la ururiyo waxaa dhacday in afkaartii la ururiyey soomaaliya raasixeeduna uu noqdo in wax lagu qaybsado hab deegaan iyadoo ay saa tahay baa waxaa dhacday kooxo ama qaybo ka mida soomaaliya inay siyaasiyan ama dan ahaan uga muuqan weyday hab deegaan in wax lagu qaybsado waxaan marka leeyahay ummadda soomaaliyeed markhaanti uga dhigayaa maqashiinayaana inaan hab deegaan wax ka fiican aan la heli karayn sababtoo ah soomaaliya waa soo guudhay hayaan bay ahayd dhaxdin bay soo martay ku-meelgaar bay soo martay dawlad bay heshay dhaxdintana waxaa la deganaan karaa muddo kooban oo ah habeenno ninkii gaadiid qaado haysta saa la-anigeed ma fiicna in guri dhexdin loo dhigay dhaqiyo kuu muuqda aadan u guurin waxaan leeyahay oo madasha la ysugu imaanaya bishaan tobankeeda janaayo ee sanadka cusub madaxda soomaaliya iyo beesha caalamkaba inaa in la hawl yaraysto danta aan daalka ku jirinna loo gudbo taasoo micnaheedu ay tahay in deegaan wax lagu saleeyo laguna qaybsamo halkaas ayaa lagu gaarayaa xasilooni iyo wax ummadda oo dhan gaara cadaalad haddiise ay noqoto qaybaha qaybaha qaybtoo ama mujtamaca soomaaliyeed ay iska arki waayaan habkaa u cuftama ee ah deegaanka ay door bidaan in wax lagu qaybsado habkii four point five oo dhaxdinka ahaa waxaan xusuusinayaa nus galmudug nus maamulka galmudug iyo sheekh shariif sakiin iyo inta dabada ka riixaysa ee leh waxaa lagu qaybsado four point five inay taasi tahay dandaro in wixii laga soo gudbay ay ahayd in wax jaanis badan cunay ahayd puntland haddaan nahay isimadeeduna aanaan taas hamuun u qabin ee aan rabno in annaga noo muuqda in la gaaro ummaddana la gaarsiiyo waxaan kale oo ka digayaa dibna u xusuusinayaa soomaaliya dhibaatooyin badan bay soo maray shidooyin badan baa ka jiray hurgunkeeduna wuxuu yaallaa ilaa baraxley ilaa afgooy xajiin ka daaya dadka kilkilaynta xajiinta aada ku kicinaysaan ka daaya wax badan baa la tabanayaa ummaddu yaan la faruurin oo haddeer mus dhib loo faarfaarin musaska dhib loo faarfaarin haddii aad raajix noqotaan codkiinu four point five waxaa lagu qaybsado ogaada inuu madaxweynuhu no iyo caasimaddu ay noqonayso kaltan horeyna inta jeer aad usoo madheen madaxweyne waad dareemi karaysaan shan iyo labaatanka sano saddex ma saddex sano maahana inta kale kursiga waxaa ku fadhiyey reer koonfureed reer koonfureedow iyadoo aan xanafiga ahayn xisaabtama soomaali baa tihiin waa idin jecel nahay idinma nafin laakiin xisaabtama annagu haddaan puntland nahay waa xisaabtameenaa xisaabtuna waxay tahay haddii aad ka fuqi weydaan four point five ogaada caasimadda idinkaa leh caasimadduna waxay noqonaysaa wareegaasi madaxweynuhu wuxuu noqonayaa calton intii aan madaxweynaha soo hayseen qaybaha kale ee soomaaliya ayaa noqonaysa ugu dambayn waxaan halkan baaq uga jeedinayaa madaxda puntland waan salaamayaa bacda asalaam waxaan u sheegayaa haddii soomaaliya xalkeedu noqdo hal waxaa lagu qaybsado oo dib ha loogu noqdo nidaamkii dhaxdinta ahaa four point five waxaan leeyahay mujtamaca puntland taasi u cuftami mayso waxayna ka doorbidayaan sooma puntland siyaasad ahaan deegaan ahaan dhaqaale ahaan dal ahaan way isugu filan tahay wayna guuri kadhaa nin gaadiid badan leh oo meel degay haddii ama rati ka hallaabo ama rati ka dhinto awrta kii doona soo qabsanaya puntland waa guuri kadhaa soomaaliyana mar walba dee kule jahdi juhdi badan juhdi badan iyo dadaal badan puntland u gashay